xalay waxaa dhacay munaasabado dhowr ah oo baaxad leh oo ay soo abaabushay wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga gaar ahaan wasiirka khadiijo ay safka hore ka ahayd ay liidgareyneysay yani xalay waxay ahayd habeeneen caadi ahayn ra-iisal wasaaruhuna uu ka qayb galayba xafladahaas waxyaabaha la yaab kale oo magaalada muqdisho inay nabad iyo amni tahay caddeynaya waxaa kamid noqotay in gabdho soomaaliyeed oo ciyaaraya kubadii kolayga ama basketball qofba sida u yaqaano meeshii la oran jiray garoonkii lugina ama dadka qaar u yaqaaneen kow iyo labaatanka octoobar ku ciyaarayeen koobabna ay ku kala qaateen sakdii dhexe markii la gaaray ee saacaddu ay lix saac ay noqotay soo gashay mataqaanaa shan iyo tobankii mayna in ra-iisal wasaaraha dalka uu ubax dhigay taaladii mataqaanaa santor s y l isaga oo xusay taariikhdii halgamayaashii s y l iyo faa'iidadii ay dhashay iyo sidai ay u guteen waajibaadkoodii oo ahaa in xorriyadda la gaaro oo ay ka dhabeeyeen xorriyaddiina la gaaray wuxuuna dhalinyarada maanta ku booriyey in ay mataqaanaa raacaan food servicekii ama raadadkii aabayaashood iyo awowayaashood oo ahaa wadan jaceyl dal jaceyl nabad jaceyl horumar jaceyl istabantaadin iyo isqadarin wuxuuna aada ugu nuxnuxsaday sida ay dowladda soomaaliyeed uga go-an tahay inay dalkan nabad iyo horumar iyo amni ay kusoo dabaasho bashir taariikh ahaan maalintan shan iyo tobanka may ahmiyad intee la eg ayay u leedahay dhalinyarada soomaaliyeed waxay u leedahay ahmiyad weyn oo baaxad leh waayo adduunka dal walba dhalinyaradiisa ayaa horumarsan dal dhalinyaradiisa aanay horumar sameynna horumar ma keeni karo waayo dhalinyarada ayaga ayaa ah xooga ku fakera horumarinta ka qaadashada amniga wax soo saarka dhaqaalaha tacliinta iyo howl kasta oo la qabanayo waayo bulsho kasta caalamka jirtaa numberka ugu badan waxa weeye dhalinyaro weye marka ahmiyadday uleedaha waxa weeye dhalinyaradii maanta in ay fahmaan dhalinyaradii hore sida ay ahaayeen bashir maalintan waxaa lagu xusuustaa ama ay ku astaysan tahay halgankii dheeraa ee dhalinyaradii s y l ee xorrimadoonka maxaad ka xasuustaa taariikhda s y l s y l magacu marka hore ma ahayne wuxuu ahaa s y c iyo somalia youth club oo saddex iyo tobankii dhalinyaro ay aasaaseen kun iyo sagaal boqol afartan iyo saddexdii markii la sameeyey naadigaas waxaa ka noqday guddoomiye cabdiqaadir sheekh saqaawidiin xoogyo guud oo laanta fulinta ahna waxaa ahaa yaasiin xaaji cusmaan marka in muddoa ayay socotay waxayna laantii ugu horreysay oo s y c laga furay magaalada beledweyne sida taariikhda ku caddahay waxaana ka furay aabihii xorriyadda soomaaliyeed cabdullaahi maxamuud waxayna arinkaasu keentay mataqaanaa in s y c arrinkeeda uu fido dandure sida aad la socoto waxaa muddo yar gudahood si degdega u geeriyooday cabdiqaadir sakaawidiin yaasiin xaaji cusmaan ayaa xilkan hayay yaasiinna waxaa codsaday in loo keena cabdullaahi ciise oo uu aqoon u lahaa taas oo uu ogaa kartida iyo waxqabadkiisa marka yaasiinna waa xanuunsanaa xanuunkiisi waa sii batay markii la gaaray sanad guuradii afraad ee afartan iyo toddobadii waxaa dhacday in yaasiin geeriyooday marka hoggaan cusub ayay dooratay s y c waxaana loo doortay in xookiyii guud oo laanta fulinta ah inuu noqdo cabdullaahi ciise maxamuud waxa uuna keenay political program shan qodob ka kooban ama qorshe siyaasadeed qorshahaas mataqaanaa muhiimadiisii waxaa kamid ahaa waxyaabihii la bedelay magacii s y c oo loo bedelay s y l sababta ahayd s y c kalaab bay ahayd s y l baa laga dhigay waxaa laga dhigay mid siyaasiya taasi waxay keentay in la derdergeliyo waraaqo badan iyo qoraallo badan loo qoray xoogayihii guud ee qaramada midooda ee xilligaas ee la oran jiray mr tricviliye taasoo keentay mataqaanaa in arrimaha soomaaliya loo soo diro for power commission waxaa la oran jiray afarta qubadood oo hadda meesha uu taagan yahay security councilka oo kale taagnaa marka afarta qubadood waxay dalka soomaaliya imaanayeen toddobadii january kun iyo sagaal boqol afartan iyo sideedii maamulkii militariga ingiriisiga ee gumaysiga soomaaliya ku hayay british military administrationkii waxa uu sameeyey schedule ama qorshe qolo walba ay maalin ku kulmayso waxaa isku mabda ahaa marka s y l iyo dadka reer xamarka xamar us union oo labadaas waxay ahaayeen dad isku fakera waxaa jiray ururo kale oo taliyaan ahaa oo toddoba ahaa oo ku midoobay dalad la oran jiray conferenca oo uu hogaaminayey islow mahad alla maxamed saalax sheekh amiin iyo yaasiin cali sharmaarke marka sidaas ayay qaybtaas ahayd marka for power waxa ay laagada la kulantay labaatankii bishii january waxaana laagada matelayay lix qofood oo ay kala ahaayeen cabdullaahi ciise maxamuud xaaji maxamed xuseen xaaji bashiir ismaaciil faahiye cambuur dheere iyo otavio intaasoo dhan bashiir isku soo wada duub maanta waad aragtaa marxaladda iyo xaaladda ay ku sugan yihiin dhalinyarada soomaaliyeed shaqo la-aan tahriib kuwo ku biira al-shabaab burcadbadeed iyo dhibaatooyin kale oo badan dowladda maxaa uga qorshaysan horumarinta dhalinyarada iyo sidii looga faa'iidaysan lahaa xooggooda iyo maskaxdooda
daandureyo arrintaas dowladda soomaaliyeed istaraatiijiyad cad oo siyaasadeedu muuqato isayso ayay ka leedahay taas oo ay soo gudbisay wasaaradda dhalinyarada isboortiga oo ay hogaaminaysa wasiir khadiijo maxamed biiriye siyaasaddaas ayaa waxa ay qeexaysaa si cadna u tilmaamaysaa waxyaabaha dawladdu ay ka doonayso ay ku horumarinayso mataqaana dhalinyarada sidii shaqo abuur loo samayn lahaa sidii looga hortegi lahaa burcadbadeednimada oo wax bedel loogu samayn lahaa sidii loogu baaqi lahaa inay amniga iyo nabadgelyada ka qayb qaataan sidii mataqaanaa fursado shaqo oo loo siman yahayna dhalinyarada loo loo siin lahaa waxaana mataqaanaa siyaasaddaas ku cad in shaqo kasta ay noqoto mid furan oo dah furan oo loo tartamo dadka hortiisa